guddoomiye sida uu xeeroosaadka u qabo golaha shacabka ee qodobkiisa lix iyo labaatanaad guddiga joogtada ayaa dejiya ee, ajandaha golaha shacabka muddooyinkii hadda u dambeeyena guddiyadu markay shireen waxaa naga soo gaaraya ajandayaal la dejiyey inay jireen loogamana doodaynin ee, golaha shacabka Ee, in marka hadda un sharci la iska soo tuuro maantay la keenay ama ee, berrito la keeno ayadoo ajandayaal muhiim ay jiraan iyo dhacdooyin muhiim oo dalka ka dhacay waxaan isleeyahay arrintaas dhibkeeday leedahay bal horta in dib loogu laabto oo guddoonku iska waraysto tala ahaan waa kusoo jeedi laha midda labaad ee, mudana guddoomiye maalin dhoweed xildhibaano toban ayaa waxay keeneen in lagu daro ee, ajandaha oo wax laga bedelo oo laga doodo arrinta amni xumada dalka ka jirta iyo dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee afar iyo tobankii oktoobar iyo siddeed iyo labaatankii oktoobar Ee, waxaa noo sheegtay guddi labada guddi ee amniga iyo difaaca in loo xil saaray maalin dhoweedna kolleyba markay shireen sidaan ka war hayno ee, ajandihii lama aadin ayadana mudana guddoomiye waxaan codsanaynaa haddii ee, shaqadii golahu inuu ka doodo loo ballansanaa ay suuragal noqon weyday guddigii loo xil saarana uu shaqay- shaqay waayey in la iska waraysto inay aad iyo aad muhiim u tahay mudana guddoomiye oo dib loogu soo celiyo baarlamaanka waan ku tali lahaa qodobka saddexaad mudana guddoomiye dhacdooyin xanuun badanaa dalkan ka dhacay oo afar iyo tobankii iyo siddeed iyo labaatankii oktoobar ilaa hadda xog rasmiya kama hayno tirashada dhimashada iyo dhaawaca iyo sidoo kale ee, siday wax u dhaceen ee, midna xogteeda ma hayno sidoo kale cabashooyin isi soo tarayoo naga soo gaaraya ayaa jira dadkii waxyeeladu ka soo gaarta meeshaas gargaarkii loo fidiyey ama dowladdu ha ku deeqdo ama bannaanka ha laga soo dira ayadana in ee, dhibaata ka jirto oo kala socosho xataa ay jirto meeshii hal sanduuq dadkaas inta loo sameeyay wax loogu aruurin lahaa laba sanduuq oo kala gedisan inay jiraan laba shaqo oo kala gedisan inay jiraan shaqooyinkii isdabamarin inay ka jirto ayaa la sheegayaa waan codsan lahayn marka iyada ruuxeeda warbixinaan u baahanay guddigii gurmadka ee la dhisay in golaha sharafta le hortiisa la keeno su-aale laga weydiiyo lana ogaado sida ay waxu jiraan tala ahaan ayadana waan kusoo jeedi lahaa mudana guddoomiye qodobka ugu dambeeya oo afaraad mudana guddoomiye shalay khudbadii madaxweynaha waxaa ku jirtay laba erey oon isleeyahay runtii labaduba aad u xanuun badan yihin mid waxaa ka mid a ciidanka qaranka soomaaliyeed ee dalkooda u dhimanaya oo dadkooda u dhimanaya oo maalin kasto ee, dariiq kasta lagu dilayo oo cadowga ugaarsanayo iskuna dhigaya ummadda soomaaliyeed sidii u badbaadi lahaayeen ee qarankan soomaaliyeed in la yidhaahdo caqiido kuma dagaalamaan waxaan aaminsanahay arrin gaf ku ah ciidamada qaranka ayama ciidamada qalabka sida inay tahay arrintaas mudana guddoomiye waxaan aaminsanahay ciidamadanada inaysan qabanin waxay ku dagaalamaan mabda ay aaminsan yihiin oo soomaalinimo iyo mid diineed iyo mid mujtamacan xil inuu ka saaran yahay arrintaas marka waxaan aaminsanahay in looga baahan yahay madaxweynaha in su-aal laga weydiiyo sababta arrintaas ay ku timi sababtoo ah dhiirigelin ay cadowga u noqonaysaa ciidamadanada sharafta leh ee maalin kasta u taagan badbaadinta dalkan iyo dadkan soomaaliyeedna niyad jabay ku riday tan labaadoo mudana guddoomiye ayadana madaxweynaha khudbadiisa ku jirta waxaa ka mid ahayd in madaxweynuhu uu yidhi waan ka adkaa weynaa shabaab mudana guddoomiye shabaab madaxtooyada hareeraheeday joogi jireen xabadaha akahay ku soo ridaan ayaa guryaha madaxtooyada ee villa soomaaliya oo la deganaa ee gaari jiray dalkana inta laga xoreeyey oo la reexay ayay deegaano kooban ka joogeen waa dhici kartaa in isbeddel uu yimid oo meelo hore aysan u joogin hadda ay yimaadeen laakiin shabaab waa laga adkaaday waan laga adkaa karaa in la yidhaahdo marka laga ma adkaan karo aniga waxay ila tahay arrin meesha ku jirta ama dowladnimada soomaaliya ay qaadi karta inaysan ahayn oo weliba madaxweynihii ugu sarreeyey qaranka uu sidaas yidhaah arrintaas marka waxay u baahan tahay iyada ruuxeeda in inta la iska waraysto waxyaabaha niyadjabka ku ridaya dowladnimada oo ciidamada niyadjabka ku ridaya oo ummadda soomaaliyeed iyo dadiilada ay niyadda ku hayaan ee dowladnimada ay u qabaan ku ridaya ayadana inaan dadka mas-uuliyiinta aysan ka imaanin aad iyo aad ay muhiim u tahay talana laga siiyo qaladkan dhacana sidii loo sixi lahaa loo ambaqaado waxaa kaloo mudana guddoomiye jira oo ayadu ruuxeeda muhiim ah waxaad moodaa isbedel inuu ku jiro howlgallada eh, iyo eh, shaqooyinkii amnigoo socday ciidamo farumihii ay ku jireen ka soo baxay ayaa la sheegayaa oo magaalada dib ugu soo laabtay meelo cusub oo cadowga qabsaday inay jiraan ayaa la sheegayaa waxaasoo dhan arrimo issoo taraya waayo u baahan ka baarlamaan ahaan iyo ka xukuumad ahaan in inta la iskaashado wax laga qabto waxaan u baahannahay marka warbixin wixii dhacay dhacdooyinka hadda aan sheegayno oo afar iyo tobankii iyo siddeed iyo labaatanki oktoobar iyo xaaladaha amni xumo ee dalka ku soo siyaaday mas-uuliyiinta dowladda in meeshaan inta la keeno prime ministerka iyo xukuumaddiisa wax laga weydiiyo meel lagu ogaado oo wixii dhibahoo jira la isla saxo sababtoo ah far keliya fool ma dhaqdaa la yidhi hadda haddii eh, cadowgu isagoo sidaas ugu soo ruqaansanaya furmihii eh, dagaalkii ciidamadu ay joogeen ciidamada nidaamka sidaas loo niyad jebinayo in cadowgu uu halis geli karo amniga iyo istiqraarka gudaha waxaan codsanaynaa marka dadka mas-uuliyiinta ee amniga mas-uulka ka ah iyo madaxdaba in inta loo yeero meeshaan yimaadaan oo warbixin waafiya ka siiyaan baarlamaanka sida ay waxu jiraan kana tashano aayaha dalka iyo dalkan iyo dadkan soomaaliyeed sidii loo bambaadi lahaa aad iyo aad baan u mahadsantay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu